cawada ka dhankaa labada waalid ee soomaalida ayaa soo bilaabantay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii xilligaasi oo ay cusbitaal geeyeen gabadh yar oo ay dhaleen oo xataa aanay da'deedu buuxin laba sano ilmaha yar ayaa la sheegay in caabuq iyo nabar uu kaga yaalay xubinta taranka taasi oo ay dhakhaatiirtu sheegeen in ilmaha yar la guday halka ay waalidkuna ku doodayeen inay kuftay amaba ay ku duldhacday qalabka ay ku ciyaaraysay sidaana nabarku ku soo gaadhay dacwadda qoyskan ayaa markiiba u gudubtay booliska iyo maxkamadda waxaana muddo dheer lagu jiray baadhitaanka iyo xaqiijinta waxa sababay nabarka ku yaala inanta yar cabdicasiis muuse oo ka mida soomaalida ku dhaqan airelan islamarkaana culuumta sharciga ka dhigta jaamacadda ku taala dublin ee dalka airelan ayaa arrinta qoyskan si dhow ula socday waxaanuu iiga warramay xilliga lasoo xidhay labada waalid ee ay maxkamaddu ku heshay dacwadda lagu eedeeyey waalidku iminka muddo ilaa afar weega ku dhow way xidhan yihiin sababta loo xidhay waxa weeya markii xukunka lagu helay maxkamadda dublin ay ku heshay ayaa ay boolisku ku doodeen in haddii biil lagu sii daayo inay baxsan karaan kiiskuna maadaama uu yahay kiis serious ah oo muxuu ahaa laga yaabo xukunka f g m ku waxa ay sharciga f g m ka u yaalla ee laba kun iyo labayo tobankii dowladda irishku ee ansixisay wuxuu tilmaamayaa in ugu yaraan toban sano ilaa iyo afar iyo toban sano ugu badnaan uu qofku wajihi karo xarig haddii uu isku dayo idniin fircoonaya ama uu ku caddaadala marka sababaha awgeed ayay boolisku ay yidhaahdeen way baxsan karaan marka sababahaasaan ku haysanaa bay leeyihin ay ku xidhan yihiin xukunkana labaatanka bishay u muddaysnayd laakiin waxay ka dhigeen uu siduu xaakunku sheegay labaatankii bishan in ay dib ugu dhigeen toddobiyo labaatanka sanadka dambe january gabadha yar ee la sheegay in la guday ayay haatan da'deedu tahay shan jir iyada iyo walaalaheedna waxaa si kumeel gaada u sii haya qoys ay qaraaba yihiin waxay dhaleen saddex caruura oo waxay haysataa ilmo yar oo koo iyo toban bilood jira ilmahan lagu haysto gudniinka lagu sameeyo imika waa shan sano iyo ilmo yar oo saddex jira marka caruurtaa waxaa haya gabadh ay waxay isku yihiin faamlayiin marka taas laakiin go-aanka marka maxkamadda go-aan gaadho cid bay u dhiibi doonto iyo waxa ay samayn doonto lama ogaan karo cabdicasiis muuse ayaan weydiiyey in qoyskan damiin lacageed lagu sii dayn karo muddada dib loo dhigay dacwadooda kama dambaysta ah sida sharcigu dhigayo kiisaska noocan oo kala ah waxa ogolaan kara in biil lagu sii daayo xaakimka laakiin way diideen oo waxay yidhahdeen laguma sii dayn karo sababo la xidhiira maadaama ay baxsan karaan bay yidhaahdeen oo ay waddanka dhoofi karaan sidaa awgeed diideen in lagu sii daayo damiin iyo lacag midna waalidku miyaanay haysan qareenno muujin kara dacwadooda iyagu siday u doodayaan oo ah inanta yar waxyaaba ay ku ciyaaraysay inay mudeen oo nabarku sidaa ugu dhacay ee aananta yar la gudin
way leeyihiin way haystaan garyaqaano oo u dooda laakiin dee waatan sababtay in maxkamadii irishku ay ku hesho dembiga marka ilaa go-aan laga gaaro oo la xukumo looyaradu ma ogaan karaan inay kiiska abiilka qaadan karaan iyo in kale marka waxay sugayaan looyarada inta badan say noo sheegeen in go-aanka xaakimka inkasta oo qoyskan xabsiga loo taxaabay ay haysteen qareenno iyo sharci yaqaano u doodaya hase ahaatee ururada caalamiga iyo kuwa waddankaasi ka jira xuquuqda aadamaha ka hadla ayaa ka gaabsaday inay arrintooda farageliyaan waalidkan xidhan iyaga oo aan xukunkii kama dambaysta ahaa lagu ridin arrintani horta waa arrin cajiiba shahraay waxa weye horta dee waa dembi waddankan oo sharci baa ka yaala in gudniinka fircooniga ah in la iyo wixii weliba taageerada ah marka human right iyo cid kale oo ka hadli kartaaba arrintan way adag tahay ubad yar yar ama dad ama qof bini aadmiyaba dee jirkiisa la googooyo waa wax laga soo horjeedo dowladda waddanka airelan ayaa sharci adag ka soo saartay gudniinka fircooniga ah iyadoo xabsi aada u dheer lagu xukumayo cid kasta oo lagu tuhmo inay farsamada ku shaqaysato amaba ay ubadkooda ku samayso waxaana la sheegay in baadhitaano xoogan lagu sameeyo gabdhaha yaryar marka la geeyo cusbitaalada ilaa marka ay dugsiyada waxbarasho dhiganayaan si loo xaqiijiyo in maruun lagu sameeyey gudniinka hase ahaatee qoyskan soomaalida ah ayaa noqday waalidkii ugu horreeyey ee xabsiga loo taxaabo fal la xidhiidha gudniinka waddanka airelan